Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Galmudug ayaa deegaanada hoos yimaada magaalada Ceelbuur ka sameeyey olole lagu tallaalayo xoolaha. Ololahan ayaa waxaa fulinaya dhakhaatiir ay dirtay Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Galmudug. Dr Ibraahim Daahir Cismaan oo ka mid ah dhakhaatiirta Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Galmudug ayaa ka warbixiyey ololahan.
runtii maanta aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta gudanayno mid ka mida waaji- waajibaadkii runtii qaranka oo maanta aan eh, deegaankan aan ka wadno eh, tallaal ama faksin wax loo yaqaano waxaa jira marka laba cudur oo runtii deegaamada aad iyo aad runtii dhib ugu haya Eh, cudurradaasna waxaa ka mid a cudurkan loo yaqaano c c b b ama contagious caprin bilornimonia cudurka loo yaqaano aadka runtii xoolaha faraha ba'an uga haya dhimashada faraha badan keena iyo cudurka loo yaqaano b b r oo runtii asaguna eh, ka mida cudurrada endemiga ah oo- oo wadanka sida caadiga uga jira Eh, maantana waxaan joognaa eh, deegaanka loo yaqaano tuulo ooman Eh, horena deegaamo fara badanaan xoolaha uga soo tallaalnay oo hoostaga degmada ceelbuur ay ka mid yihiin eh, luufdaaje goollangoonle eh, deegaamo fara badanaan runtii aan xoola kasoo tallaalnay maanta marka waa deegaankan wuxuu ka mid yahay deegaamadii aan faksiinka aan ka sameynaynay Eh, waxaan rajeynaynaa inaan horay usii wadno oo deegaamo fara badan aan tallaalka gaarsiino si eh, reemiyigu eh, ku nool xoolahan eh, cudurradan runtii faraha ba'an xoolaha ku haya uga badbaadaan sidaan dareemeyno labadan cudur haddii aan loo helin runtii eh, tallaal joogto ah waxay keeni karaan in xooluhu runtii ay- ay ay cirib go'aan sababtuna waxaa weeyaan waa cudurro aad u faafa xooluhu ay ku kala qaadaan neef mareenka eh, si fududna xooluhu runtii ay u kala qaadi karaan Eh, waxaa kaloo marka maanta aan deegaamadan aan ka sameynay inaan xoolihii dhiig ka qaadno eh, dhiig ka qaadno saxaro ka qaadno eh, eh, aan ka qaadno eh, runtii herkulkoodii iyo waxoodii dhammayn aan ogaano Qaar ka mid ah xoolo dhaqatada ka faa'iidaystay ololahan ayaa ka mahadceliyey.
Een, xoolaha maanta la tallaalana deegaamo daris ahoo badan ayay ka yimaadeen intii laga gaaray waxay ka yimaadeen tuulo ooman oo rugta wax lagu tallaala ah cumar shiikh caalbiir iyo qaybo ka mid a deegaanka wara dhuuma leh oo iska kooban oo dadkii dadkan deriska la ahayo xagga soo xigay ah
een, tallaalka sharafta leh oo ay noo fuliyeen iyo maamulka een, iyo wasaaradda xanaanada xoolaha oo aad ku mahadsan tihiin waxa aad noo qabateen oo sharafta leh xoolahan in walba iska xaasanay oo waqtiga iska joogay ood noo tallaasheen oo aad ku mahadsan tihiin Ololahan lagu tallaalayo xoolaha ayaa door ka qaadanaya in looga hortago cudurrada halista ah ee sababa inay yaraadaan wax soo saarka xoolaha.